waa isleeyahay wax baad ka qaban kartaa waana ku rajo weynahay inaan wax ka qabto hadduu alla awoodalo ogolaado waa jiraan wasaarada kalluumaysi ee sharci dara ah ee la sheegaya inay xeebahaasi badda meela ay taagan yihiin ma hubno wararkooda waa haynaa waa lagu tala jiraa dad bay shaqadooda tahay waxaana arrimahaasi naga caabiya ciidanka badda oo haddaba aan wada xiriirnay ninka la yidhahdo taliyaha ciidanka badda generaal fulow waxaa kaleeto asagana garb naga siiya admiraalkii hore oo asagana wada shaqeynka naga dhexaysa generaal faarax kale waxyaabahaas oo dhan in ay sidii loogu talagalay ee ay ku socdaan ee maraakiibtaas iyo arrimaha dunyaha badaha soomaaliya xabkeeda iska soo gelaya sideedaba bannaan waa lala socdaa horta shaksiyan markab kasta ee ugu soo dhowaada xeebta waa lala socdaa dhaqaaqooda oo dhan waa la ogyahay hase yeeshee waxaan isweydiinaya waxay tahay oo keliya markabkaani soo galay ama taagan ma sharci waa mase waa sharci daro muxuu qabanayaa muxuu u socdaa marka taana waa ku tali jirnaa markab kasta oo soo gelaya xeebta ama ama ama ama aagga ee xadadan zoonka loogu talagalay ee badda biyaha soomaaliya dhaqaaqiisana waan la soconaynaa waxaana rabnaa inaan talaab alla talaabadu qaadayo aan la socono hadduu allah wadal ogolaado waana la soconay sida hadduu uu sharciga soo marana wax kastaba waxaa loo baahanyahay inay sharci ku socdaan nidaamkii loogu talagalo sharciga ahayna hadduu soo maro waa soo dhawaynaynaa hadduu sharci uusan haysaninna waxaan leenahay sharcigii soo mar oo sharcigii qaado oo iska soo rajistar garay nidaamkii laguga ogolaan lahay nidaamkaana soo mar waa soo dhaweynaynaa hadduu uusan haysanin uu rabinna sida hadda kuu sheegay waxaan leenahay dad u tababaran oo u diyaarsan oo nidaamkaasi ka hortaga waana u tegana haddaba sida hadda ka hor dhacdayba ee iga horeeyey aniga intaanan xilka qabanin in lasoo qabto marka sharci dara ah ee la keena gadda marka waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan xal u helno hadduu allah wadulgadaado waana ku tali jirnay waxaan leeyahay oo ana uu baaqayaa sida uu ka dhawaajiyey hata dhowrka guud ee qaranka qof waliba wasaaradaha waxay wada leeyihiin shaqo u gaar ah waxayna leeyihiin wax la yidhahdo job description wasaarad waliba waxaa loo baahan yahay shaqada ay leedahay hawsheeda in ay qabato shaqada kale ee aysan laheenna wasaaradii shaqadaasi iskale inay ku caawiso ee ay tiraahdo ee ay usoo dirto ay tiraahdo la xiriir wasaarada iyo wasaarada kadib markay noo yimaadaan anaka ugu mahadcelinayna wasaaradii qoladii noo soo dirtay inaan anakana soo dhaweyno marka wasaaradahu waxaan leeyahay marka ugu horeyso waxaan isleenahay waa inay ka dhexeeyaan wada shaqeyn si qof waliba xadkiisa u yaqaano hadduu hawsha u ogaado inay hawshiisan ahayn ee wasaaradii shaqada kale uu u diro waana ku rajaweynahay arrintaasi inay saxanto hadduu alaa wadolgalaado wayna saxmay insha allah